dowladda hoose ee magaalada beledweyn ayaa soo saartay awaamiir cusub oo dhanka dhulbixinta la xiriirta awaamiirtan ayaa inta badan waxa ay qusaysaa dadka dhulka magaalada banaankeeda inta badan iibiyo iyada oo loo sameyn doono nidaam loo yaqaano master plan agaasimaha waaxda dhulbixinta dowladda hoose ee magaalada beledweyn cabdiraxmaan maxamed fiidow oo xafiiskiisa warbaahinta kula hadlay ayaa ku dhawaaqay amaradan cusub waxa uuna bulshada ugu baaqay inay u hoggaansamaan qodobkayga maantayna ka hadla rabana waxaa weeye mar walba marka ka dambeysa magaalada waxay kusii fidaysaa mataqaanaa kobac dhismo xagga dhismaha ah magaaladan waxaa ku hareeraysan dhulyow ama beerley haddii ahaato haddii kale haddii ahaato dhul daqsimeed waxaan rabnaa marka inay maaragtay dhulkaas magaalada ku hareeraysan maadaamay magaaladii mar walba marka dambeysa ay kobac dhismaha iyo kusii horumarayso si mataqaanaa master balan ay u helaan ayna u helaan maaragtay nidaam dhulkaas maaragtay oo lagu daage lagu deegaameeyo leanna dhul walba dhulku ka masterbalayn leeyahay ama ka design leeyahay dhulka kaleeto waa ka beec wanaagsan ka bileec wanaagsan waana maaragtay waana ka nidaam qurxaya marka bulshana taas ugu baaqa inay mataqaanaa iska soo diiwaangeliyaan dhulkaas mataqaanaa magaalada dowladan ku hareersan si ay nashqad iyo documenti ama shahaado dhul ay u helaan magaalada gudaheeda markaan ka hadlane waxaa jira wadooyin badan oo maaragtay sifa sharci darra ku xiran runtii inay tahay in wax laga qabto ay maaragtay maadaama wadooyinkii magaalada beledweyne ay mar walba qof walba ay muhiim u tahay qof gaarna ay muhiim ugahayn bulshada dhammaan ay muhiim u tahay marka dadka magaalada beledweyne ku dhaqanne waxaa arkaysaa wadooyin badan oo laga qotay bullaacado guryaha maaragtay aadka loo dhisay maaragtay dadka ay qurxsadeen waxaa arkaysaa gudihii way qurxsadeen laakiin wadadii maysan qurxin wadadii laakiin wadadii waxay usoo bixiyeen biyihii wasaqda ahaa waxayna wadooyinka ka qoteen bulaacado si ay mataqaanaa wasaqda guriga usoo saareen ee yani wadooyinka ay maaragtay ugu shubaan taana waxaan ka digaynaa in maaragtay cid walba ay ka feejignaato laanno cid walba aan ku aragnay dabcan in wadadoodu ay bulaacad ay ka qodan tahayne waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharci waxaa jiro kambaniyaal barefad ah runtii dhulka maaragtay ama geed qaado sifa shareedarra geed qaado taana waxaa leeyahay inay ka foojignaadaan nidaam waxaa jiro dowladda hoose ay leedahay dhulkaasna loo maro cid walbo maaragtay dhulka markay geed qaadayso ama dhulka ay maaragtay maanta inay ka geed ka geed qaado ama ay qadarabtani brosaaska dowladda hoose ay leedahay inay soo maraan waa waajib taana waxaan u baaqayaa dadka maaragtay baalooda ama kambaniyaasha barefadka leh taana taas ugu baaqaya inay mataqaana iska soo iska ilaaliyaan dhulkana ilaaliyaan sharcigana ilaaliyaan markaan marka ka dambeyso waxaa aada u farabatay isqabsiga dhulka taana waxaa keenaysa maaragtay inay isqabsiga dhulka mar walba aada u farabato dowladda hoose inay leedahay mataqaana qeyb dhul ah ili waaxda taasoo la dhaho waaxda dhulka dowladda hoose dadkuna inay iska soo diiwaangeliyaan ama yani nidaam markii dhul ay sameysanaan ama dhul markay kala gadanaan ama dhul markay dukumenti u samaysanaan dan wax shaqadaas dhan waxa iskale dowladda hoose sanadihii lasoo dhaafay magaalada beledweyn ayaa waxa ay samaysay kobac xagga dhismaha ah waxaana magaalada noqotay mid ku siifidaysa deegaanada ku teedsan